wararkii maanta iyo swiden wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda radio sweden laanteeda afka soomaaliga ayaa waxaa siyaabo kala gedisan uga dhasha faallooyin iyo falcelinno kala nooca gaar ahaan kolka warka lasoo dhigo baraha bulshadu ku kulanto ee social mediya iyadoo ay gabari hadlayso kolkaas ay dadku ku mashquulaan muuqaalka gabadha in ka badan mawduuca ay ka hadlayso oo ah midka ugu muhiimsan sida ay qabto iida maxamed guure oo ku dhaqan magaaladan stockholm qof dumar ah oo meesha ka hadlayso marka la arko dumar ka hadlaysa waxaad ula jeedaa howlwadeennada qof ka mid oo dumar markay hadlaysa iyo markay raggu ka hadlaan idaacadda waa kala duwan yihiin waxaan ka wadaa sideedaba qof dumar ah haddii ay meesha ku sawiran tahay oo laga hadlayo inay hadashay ama fikrad wax ka dhiibatay ama wax soo warisay ama noocay rabta ha noqoto hadalkeeda ma aha waxa laga hadlaa iyo inta badan iyo fikradda waa muuqaalkeeda
ciidanka ammaanka ee magaalada stockholm ayaa xaqiijiyey in isniintii ina dhaaftay ay koonfurta magaalada ku soo qabteen saddex qofood oo lagu tuunsan yahay dil ka dhacay dalka denmark shaniyolabaatanki bishii juun shan iyo labaatanki bishii juun ayaa magaalada lagaga arrimiyey dalka denmark ee copenhagen lagu dilay laba muwaadin oo swiidish ah iyadoo isla sagaaliyo labaatankii bishaana la qabtay wiil koob iyo labaatan jir ah oo lagu tuhunsan yahay inuu dilkaa xidhiir la leeyahay isbitaalka haweenka ee magaalada kaliskruna ayaa waxaa shaqaalaha cusub laga saxiixayaa inay ogol yihiin ka qayb qaadashada howl kasta oo ah caawinta haweenka carruurta iska soo ridaya sida uu warinayo p fira belakinga miya olber oo ah guddoonka jamciyadda umulisooyinka swiden ayaa sheegtay in tillaabooyinkan looga gol leeyahay in lagaga hor tago wax ay ku sheegtay ifafaalayaal isa soo taraya oo lagu diidan yahay in ilmaha lasoo tuuro waxaan u arkaa astaan cusub oo muujinaysa halka ay maanta joogto swiden dhanka ilmo iska soo xaaqidda waa astaan muujinaysa ifafaalo cusub oo aynaan horay u arki jirin waxaad boorkan ka rukuman kartaa srplay spotify itunes ecast bodcaster iyo dhammaanba goobaha laga helo boodhyada maxamed xaaji laanta af soomaaliga ee radio sweden